loo abuuro si loogu soo jeediyo dadka waddankan deggan waxaan u malaynayaa inay jiraan xoogag ujeeddadoodu ay tahay in ay minjaxaabiyaan inay baabi'iyaan inay barakiciyaan dadka meesha deggan waayo ujeeddada laga leeyahay anigu si kaleetu uma arko wax faa'iido oo ay ay leedahay arrintan khasaaraha weynay ka soo gaaray cadaabtinimada iyo xumaanta ay samaysay waxaan u arkaa mid ujeeddadeed ay tahay in dadka kaleetee waddanka aan wada degannahay lagu soo jeediyo dadka soomaalida xubno uu horkacaya xildhibaan yuusuf oo ganacsatada soomaaliyeed ay ku jiraan ayaa toddobaadkan la kulmay madaxweyne uhuru kenyaata iyagoona kala hadlay in aan si gooniya xaafadda islii iyo deegaanka dadka soomaalidaba aan si gooniya loo ugaarsan sidoo kalena toddobaadkan unba ay ahayd markii wasaaradda arrimaha gudaha ay ugu baaqday qaxootiga ku nool magaalooyinka in ay ku laabtaan xeryaha qaxootiga taasoo walwalna ku abuurtay dad badan oo magaalooyinka kenya dana kala duwan u jooga xaaji yaasiin jaamac oo ka mida guddiga ganacsatada soomaaliyeed ee isliya ayaa sheegay in marka loo eego dadka tartanka ganacsi iyo kan siyaasadeedba kula jira soomaalida markaasi aanay noqon karin oo qura in wixii dhacaba hal dhan uun laga eego in ay ka dambayso horta waxa aan mar labaad aniguna aan ku taageerayaa hadalkii xildhibaanku uu yidhi ee uu yidhi waxaan dareensannahay in xoog saddexaad uu meesha ku jiro waan la qabnaa warkaas isaga ah aad iyo aad baanu ula qabnaa dad ka faa'iidaysanaya oo ay dani ugu jirto in dadkan ayaga ah la barakiciyo ganacsi ahaan baanu dad ula tartamaynaa waa laga yaabaa inay ayaga yihiin siyaasad ahaan baanu dad ula tartamaynaa waxaa laga yaabaa inay iyaga yihiin meel qura uun in la tilmaamo unoo meel qura uun la saaro focuska oo la yidhahdo halkaasay wax ka socdaan waxa weeyaan narrow mindedness ama maskax gaaban baa ay noqonaysaa inaad meel qura uun aad saarto dareenka aada qabto dareenka iyagu hadda waxa uu gaadhsiisan yahay tii xalay inay tahay wax ajnabi ka ah calaamadihii aanu ku naqaanay ee ragga qaarkood ay wax ku geysanayeenna ku geysanayeen ama sida ay wax yeeli jireen xalay ma aanay ahayn tii xildhibaanka ku dhacday oo kale weeyaan waa bamkii xildhibaanka lagu tuuray oo kale ciidamada amniga kenya ayaa xalay xirxiray dad badan oo soomaaliyeed oo la xaqiijiyey inay boqol ka badan yihiin kadib markii qaraxyadan ay ka dhaceen wadada labiyo tobanaad ee xaafadda islii waxaana la xaqiijiyey inay lix qof qaraxyadaasi ku dhinteen in ka badan toban qofna ay ku dhaawacmeen qaraxyada ayaa inta badan waxaa lagu tuhmaa kooxda al-shabaab ee soomaaliya hase yeeshee ganacsatada iyo xildhibaanka laga soo doorto deegaankan ayaa tuhunsan markan in halka xaafadda laga dhibaataynayo aanay noqon karin oo halka dhinac ee la moodayo